وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa majliskeenii labaad ee sheekha ay su-aalaha ku dilaakhiiraynay ee u gaarka ahayd su-aaluhu ay dadweynahana soo weydiiyeen su-aasha koobaad haddaynu ku bilowno saa'ilkana sheekh wuxuu leeyahay waa maxay xukunka qofku inuu isu sawiro baaraka allahu fiik
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi wasaxbihi wman ihtada bihadiihi ilaa yowm iddiin ama bacd sawirku asal ahaan shareecadu waxay ku tilmaamtay inuu yahay xaaraam waxaa ku soo arooray wax ku dhow soddon xadiid oo badankoodu yihiin muttafaqun calayh oo tilmaamaya xaaraamnimada sawirku uu xaaraamta yahay nebigeenu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka qaarkood nebigu waa nacdalay dadkaysa sawira dadka wax sawira lacna allahu lmusawiriin axaadiidka qaarkood nebigu sal allahu aleh wasalam wuxuu tilmaamay ruux kasta oo sawiro sawir in qiyaamaha lagu odhanayo naf soo geli oo naf ku afuuf mana aha qofku mid ku afuufi kara sawirku alaslu fiihi waa xaraam sida saxiixa ah nusuustuna ay tilmaamayso culimmada qaarkood waxay ka soo reebeen wixii xaaja keento iyo baahi ee qofku aanu ka maarmayn ama sawir la'aantii aan waxa weeyaan aanay waxba u suurtogelayn sida sawirada dokumentka kuwa shahaadooyinka baasaboorada liisanka culimmada qaarkoodna dacwada waxay geliyeen inay xaajo tahay fideogo kale sheekh ibnu baas raximah ullah raxmatan waasica wuxuu idhahdaa waa dacwa haddii khayr lagu faafinayo oo hadalka qofka meel ka dheer uu gaadhayo hadalka qofka daacigaa meel ka dheer uu gaadhsiinayo fideogiiyo wixii la midka ahi xaajaday soo hosgelayaan buu shekh ibnu baas raximah ullah marka sawirada wixii aanay xaaja keenin xaaraamtii bay baaqi ku yihiinoo ma bannaana waxay dadku idhahdaan xusuus reebka iyo sawirada qofku uu iska gala si maalayacni uu isaga gala iyo ama iidaha ha galo ama aroosyada ha galo ama waxa weeyaan siyaalo kaleba ha u galo ama dalxiisuu tege ha ku galo wax xaaraamta lagaga saaro lama hayo sawirku asal ahaan waa xaraam xaaja wixii baahi keentaa laga soo reebay culamada qaarad weliba culammadu islama ogolo in laga soo wada reebo xaajada culimmada bacdigood waabay diidan yihiin xaaja walaa hayr xaaja laakiin haddaynu qaadno qowlka ahlucilmiga yidhi wixii baahi iyo xaaja keentay ruuxu aanu ka maarmi karayn ama wax badani kaga xidhan yihiin ee xaajadu ay keento waa laga soo reebayaayoo xaajadaa markaa uu ku bannaanaaday hase yeeshee xaajadu intaa ay tahay inay ka badataa ma bannaana oo intaa in laga kordhiyo oo iyadoo xaajadii ay markaa waxa weeyaan yanaa waxa wey ay ku qumayso in wax ka badan xaajadii lagu sii fidsadaa ma bannaana xataa culammada xaajada ogole ay leeyihiin calaa kulli xaal sawirada asalkiisu waa inuu xaaraam yahay wixii aan xaaja ku jirinna muxaranimadiisa wax ka saarayaa ma jiro marka waa in layska daayo kuwa aynu sheegna aan ahayn waa inuu ruuxu iska ilaaliyo waa ku dambaabaya shay muxaramana weyaan wallahu aclam
baarak allahu fiik wajazaak allahu khayra su-aasha su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh laba qof ayaa lacag igu leh lacagta ay igu leeyihiin intay ahaydna waan xusuustaa iyagu waxay muwadayaan inaan la aamuse lacagtii oo aanan bixinayn markaa sheekh anna waxaan rabaa inaan iska bixiyo lacagtii oo niyadda waan ku hayaa markaa sheekh ma soo hosgelayaa arrintaasi asbaabaha ducada lagu aqbali waayo baaraka allahu fiik
qofku haddii uu xoolaha dadka u qaato isagoo baahidiisa ku qabsanaya inuu iska bixiyana doonaya wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam man akhada amwaala annaas yuriidu adaaha adda allaahu can qofkii qaata maalka dadka isagoo doonaya inuu iska bixiyo ilaahay baa ka bixiya subxaana wa tacaala qofkii xoolaha dadka u qaata inuu halligo oo bimacnaa xoolaha dadka aanu iska bixinna alla subxaana wa tacaala waa ku adkeeya marka haddaad u qaadatay maalkaa sida su-aasha ku timid markaan helo waan iska bixinayaa inaan bixiyana waan doonayaa oo aanad meermeerinayn oo meermeerin aanay kaa ahayn adigoo karaya yacnaa aanad meermeerinayn waxa keliya ku haysta ay tahay micnaa hayn la'aan oo maalintaad hesho aad bixinayso wax markaa dembiga kugu sugani ma jiro inaad dadaasho waa waajibka ku ah marka u horraysaad heshan aad iska bixiso duyuun annaas xadiidkana nasiib baad ku yeelan insha allahu tacaala nebigu uhi calayh salaatu wasalaam ninka dadka xoolahooda qaata isagoo doonaya inuu iska bixiyo ilaahay baa ka bixinaya subxaana wa tacaala mana soo gelay sidoo dee asbaab ducada lagu aqbali waayo dee duyuuntu kuma jirto qofku haddii aanu dee uu doonayo deynkii inuu iska bixiyo dee culammadu kuma darin asbaabta aan ducada lagu aqbalin kumay darin oo soo geli maysid asbaabaha ama ka mid ma aha asbaabaha aan ducada lagu aqbalin keliya waxaa ku saaranun inaad dayntaasi ku dadaashay iska bixinteeda niyadaadana sida aad sheegtay yana waxa wey aanay ka bixin iska bixinteedu wallahu aclam
baarak allahu fiik wajazaak allahu khayran su-aasha su-aasha ku xigtaa sheekh waxay odhanaysaa haddii aan ahay macallin dowladeed oo dowladda mushahar ka qaata dowladduna wax shaqo ah aanay ii dirin amba ay iga buuxsantay boosaskii shaqada macallinnimo oo dowladdana ka qaata mushahar bil kasta ma ii bannaan tahay arrintaas inaan lacagta iyo xoolaha aan qaato baaraka allahu fiik
taasi waxay ku xidhan tahay ogaanta iyo ogaanshahay og tahay jihada ku siinaysa lacagtu haddii lacagta lagugu siiyo muqaabil alcamal inaad shaqayso muqaabilkeed shaqa aad qabanayso dowladda aad u qabanayso aawadeed baa lagugu siiyaa lacagtan shaqadiina aanad qabanin maalka inaad qaadato xaaraam weeye ma bannaana waa khiyaana sida su-aasha ku timid oo weliba aad u wada caddayn haddii shaqooyinkii laguu diri lahaa aanay meesha oolinoo shaqadii ay buuxdo sida su-aasha uu u dhigay waa in cidda lacagta bixinaysa oo xukuumaddii waa inay kugu og tahay inaad wax camalo qaban haddii markaa raalli ay kaaga tahay xukuumadda iyo dowladdu ay ku tidhaahdo inta shaqa kuu soo baxayso shaqow joog baa tahay oo xukuumaddaad u xidhan tahay mushaharkaagina waa kaa maalintay kuu soo baxdana halkii laguu diraa tegaysaa sida haddii aad isku og tihiin dhibi kuma sugna haddaanad se iyagu aanay kaaga warhaynin adiguna aanad markaa iyagana aad shaqo ugu maqan tahay agtooda ay kuu haystaan nin shaqo ugu maqan mushaharkana sidaa kugu siinayaan adna aanad waxba qabanin inaad xoolaha qaadataa xaaraam mooye ma bannaana marka hadday jirto oy run tahay sida aad sheegtay oo ah inaanay shaqo lagu haynin oo shaqadii boosaskii kaa buuxaan waa inay xukuumaddu og tahay oy la socotaa fadhiidka aad fadhiid tahay aad iska fadhido mushaharkana ay raalli kaaga tahay inay sidaa kugu siinayso marka iyagay ku xidhanta ogaanshahooda haddaanay ogayn waa xaaraam haddii ogiina sidaa raalli kaaga yihiinna waxa weye marka waa shay kuu bannaanoo iyagaa dee ka mas-uulo xoolihii siday u bixinayaanna iyagaa u xilsaaran maslaxadda iyo danaha siday ugu bixinayaan iyagaa dee u xilsaaran oo loo xilsaaray marka calaa kulli xaal su-aasha jawaabteeda waxay ku xidhan tahay uun xaaraamta iyo xaaraam la'aantu ogaanshaha intay leeg tahay ee kaa og tahay jihadaa ku siinaysa ama ciddaa lacagta ku siinaysa wallahu aclam
baarak allahu fiik wajazaak allahu khayran su-aashaa su-aasha ku xigtaa sheekh waxay odhanaysaa qofka in la xalaaleeyo amba la gudo shareecada islaamku miyay caddaysay arrintaas baarak allahu fiik
khitaanka iyo gudniinku waa min fitrat alislaam cashrun min alfitra baa nebigu uhi toban waxay ka mid tahay islaamnimada gudniinkaa ku jira fii xaqi rijaal ragga xaqooda waxay dhahaan culammadu gudniinku ragga waa ku waajib dumarkana waa u sunna oo yanaa waxa weeye haddii la yska daayo dibi kuma sugnayga ragga laakiin waa ku waajib oo nabigu calayh salaatu wasalaam markuu gabadhii dumarka gudi jirtay la hadlayay nebigu sal l slam wuxuu yidhi shamiihi walaa tantahiki yacnaa waxa weeye midida ama birta inta dumarka yana laga gudo ha ku fogayn yana ha ursiya oo taabsiya sidaasaa u wacan ayaa nebigu uhi alayh salaatu wasalaam ragga agtoodana u wanaagsan raggoodana u wanaagsan calaa kulli xaal ahlucilmigu waxay idhahdeen ragga waa ku waajib fii xaqi rijaal waana calaamaadka fidrada iyo islaamnimada ayay ku jirtaa khitaanka iyo gudniinku markaa khitaanku waa shay hareecadu ina fartay weeye waa shay shareecadu ina fartay weeye waxaa laga yaaba dadkaasi ama su-aasha sababta keentaba inay tahay inan aad u maqallo idaacadaha dhowdhow badan iyo aynu ka maqallo qaylo badanoo gudniinka dumarka iyo gudniin fircooniya waxaynaan garanayn ka warramaayo umuur iyaga u yaalla maaha wax shareecadu ina fartay raggana sibaa laynoo faray dumarkana sibaa loo faray labadabana sharciga ayaa wax way la maraya laakiin calaa kulli xaal su-aashu hadday tahay khitaankuma sharciba iyo gudniinku ha wa sharci nebigu wuxu uhi cashru min alfidra tobankaa fidrada ayuu ka mid yahay khitaanka iyo gudniinku wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaka allahu khayran su-aashaa su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh kuwa wax sixira ma la habaari karaa baaraka allahu fiik
sixirku waa camal kufriya camal gaalnimaa weeye nabiguna calayh salaatu wasalaam uu diido waa ka digey qur-aankuna waa inoo sheegay waa min acmaali اlkufr waana min acmaali shayaaiin وma يcalimaani min أxadi xatى yquula inama naxnu fitnaة fala tkfur fayتacalamuuna minhma ma yufariquuna bih bayna اlmarءi وزawji wma hm bdaariina bih min أxadi إla bإidn الlah وyتacalamuuna ma yadurهm وla ynfacuهm وlaqad calimuu lman اشhtaraahu ma lahu fi اlآkhiraةi min khlaaq wlabiئsa ma sharw allah wuxuu quraan aayaddaa dheera suuraة baqra ilahay wuxuu ku sheegay jalla wacalaa sixirku inuu yahay kufr ruux may barayn ilaa waxay ku lahaayeen labadii malag ha baranin waxaanu nahay fitne innamaa naxnu fitna falaa takfur annagu imtixaan baanahay ha gaaloobin waxay barteen buu allah yidhi waxay ku kala kaxeeyaan ninka iyo gabadhiis waxaanay ogaadeen cid kastoo sixirka barataa inaanu aakhiro wax dheefa ku lahayn sixirku waa xaraam waana kufr qofka saaxirkii ma gaaloobaya mise ma gaaloobayo culammadu laba qowl bay ku leeyihin culammada bacdigood sida imaamu shaafici iyo hayrkii waxay dhahdaan haddii sixirkiisu uu cilaaqo la leeyahay shaydaanka oo shayaaiin uu adeegsado waa kaafir waa kaafir haddii laakiin wax uu ku sixro dhir iyo waxuu isku walwalaaqay shaydaanna aanu cilaaqo la lahayn waxa weeyaan xukunkiisu waa dembigiisu waa dembi kabiiro ah waa dembi weyn saaxirka xukunkiisu waa in la dilo xaddu saaxiri darbuhu bisayf jidka culamada qaar ay quweeyeen saaxirka xadkiisu waa in seef lagu dhufto wakhtigii saxaabadana saxaro la laaye baa jirta xilligii cumar bin khaaab saddex saaxir baa la dilay xadiiu jundub bin cabdilaah ayaa u daliila faqatalnaa alaa sawaaxira saddex saaxir baanu dilay xilligii cumar bin khaaab radi allahu canhu ayuu yidhi markaa xukunkiisu waa dil waxaana dilaya madaxweynaha iyo amiirka iyo hogaamiyaha dalka hogaaminaya isagaa biamri lagu dilaya ruux intuu iska soo caray inuu qoorta isagu ka jaray qof waliba ma aha hadduu arko ninka madaxda dalka hogaaminaya ninkan saaxirka ah inay fidnadiisu badan tahay oo dil uu xukumo xadkiisu waa dilkaas waa la dili isagaana awoodu leh oogidda xuduudda oogidda xuduudda waxa awoodu leh madaxweynaha qofka saaxirkii markaa xukunkiisu waa sidaas in ilaahay loo bari la ilaahu hanuuni haddaanad hanuun la dooninna ilaahu sharkiisa ummadda ka qabo dhibi kuma sugna in la haboolala ilaahu sharkiisa naga kaafi oo sharkiisa ummadda ka qabo hanuuni oo xaqa tus haddaanad hanuun la dooninna oo hidaayo aanad markaa la dooninna ilaahu naga dhaafi oo sharkiisa naga kaafi in la dhaahdo wax dhibi kuma sugna wallahu aclam
baaraka allahu fiik wjazaaka allahu khayran su-aasha su-aasha su-aasha su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh madooweys- madooweysada ambaaxina balaaga waxa loo yaqaano labadaa keebaa bannaan oo la marsan karaa mise labadaba waa xaaraan oo lama marsan karo
madoobaysada nebigu sal اllahu alيh wasalam waa diiday rasuulku sal اllahu alيh wasalam markii loo keenay abubakar aabbihii abu quxaafa isagoo timihiisu caddaadeen ay omas yihiin wuxuu nebigu yidhi hayiruu haada shayb wajannibuuhu sawaad ciradan bedela oo omaskan cad wax mariya laakiin ka ilaaliya madowga baa nebigu yidhi madowga ka fogeeya rasuulku sal اllahu alيه wasalam xadii wax mid ka badan yani xadii aan ahayn oo ka badan xadii iyo labiyo saddex midnaba aan ahayn baa nebigu ku sheegay sawaadku inuu xaaraam yahay waxaa rasuulku tilmaamay sal اllahu alيه wasalam in aakhiru zamaanka ay iman doonaan rag madaxooda madoobeeya iyo timahooda ka xawaasil اlxamaam sida curircuurida dhibcaheedoo kale curircuuridu dhibco madoobay leedahay sidaas oo kale laa yariixuuna raayaxat aljanna jannada urteedana ma uriyaan baa nebigu yuri iska dhaaf inay galaane ma uriyaan imaamu nawowi oo a'immada shaaficiyada waaweyn ka mida kutubta aynu akhrisanno kitaabka ugu badan ee la wada yaqaano riyaadusaalixiinka la yidhaahdo ee cid waliba mid wacdi u sitay iyo mid cilmi u sitaba la sito wuxuu ku baabaysanayaa dhexdiisa baabu taxriimi alkhidaabi bisawaad wuxuu baab u yahay in la marsado madow in la marsadaa xaaraam inay xaaraam tahay buu baab u yahay buu baabaysanaya axaadiita aynu sheegna wax ka midana waa keenaya marka madoobaysadu waa xaaraam rag iyo dumar midna uma bannaana in madaxa intimaha la mariyo waxa la dhahda xinna balaagna anuu garan maayo waana xinna waana balaag waana xinna waana madow isma qabanayso xinnu waa shay casoo la yaqaan waana jaais in garhka iyo madaxaba la marsado iyo gacmahaba dumarku ay marsadaan raggu garhka marsadaan madaxa marsan karaan oo xinaha watigii nabiga axaadiis badan oo kuso hortay xinaha iyo katamka geedka la dhaha katamka katamku waa geed sida xinahoo kale baxa laakiin xinuhu casaan buu timaha ka dhigaa isagoo casaan kama dhigo isagu wuxuu ka dhigaa yanaa sidii bunni oo kale wax markaa xagga madowga u dhow laakiin aan madow ahayn casaan dikina maaha waa casuus madow xigta katan baa la dhahda waa geed jira labadaa geedba nebigu waa idmay oo rasuulku waa banneeyey sal allah alay wasalam laakiin xinno madow oo xinno balaag la yidhaahdaa ma jiro waa un iska farsamo kale oo markii madoobaysada buuqeedu batay culammadu aad uga hadleen farsamo kaleo looga wareegay u weeyaano iyado lafteedu waa dawo kale un oo raggii dee maaragtay madaxii marsada imanka ninka kolkuu ciraystae garhka uu casaysto inuu nin weyn yahay xinahaa sheegaya laakiin markuu madaxa oogada sare iyo garhkaba uu u madoobaysto dumarkii ina yaroo shan iyo toban jiro uun ayuu noqonaya khidaaca iyo dagnaantuna qofka in la dagaano sideedaba ma bannaana laa yajuus in lagu daga ma bannaana raggiina in la dago dumarka in la daga midna ma bannaana marka waxa dee xinna oo haddana madoobi kole aniga imaaye ima cadda dadku in badan su-aasha way soo celceliyaan dukaamada waa lagu iibiya waxa dha xinna balaag rag badanoo marsadaa jira wadaadiyo walanlaba waa la marsadaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik taasaynu kusoo gabagabeynana maanta intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة المنهج أونلاين